wasiir may maqlaysaa waa ku maqlayaa walaalaca maantay si fiican baa lagugu soo dhaweeyey waqooyiga america gaar ahaan gobolka minnesota horta marka ugu horreysa maxaa jecesha inaad reer minnesota usoo jeedisid
wallahi reermisosa waa horta isticmar waa runtaa runtii si aan ka filayay si ka weyn bay ahayd waxa ugu weyn aan usoo jeediyey waxay ahayd waan uga mahadnaqay horta soo dhawayntooda waxaan usoo jeediyey dhowr wax oo ay ka mid tahay dee in dalkaas ay ku nool yihiin oo ay ku baraareen oo ku ladan yihiin oo barwaaqada ku qabaanna ay ka noqdaan bulsho macno leh oo xoog leh oo ka dhex muuqata oo laga ictiraafo deegaanka ay ka yimaadeen oo dadkoodii ahana ay si fiican ugu xiraadaan oo iyadana ay wuxuun dib ugu celiyaan marka badanaaba warbixin guudna waa siinayay waxbarashadoona waan u xilsaara ahaa si gaaraan uga warramayay wax gaar baa ka weydiisanaya wasiirka waxbarashada ayaa tahay puntland maantay khudbadaadi waxaa ku jidhay inaad dhaliil usoo jeedisay iskoolada charterka la yidhahdo ama sida iskoolada sida khaaskaa loo leeyahay marka waxaad usoo jeedisay dhaliila inay manhajkoodu uusan tayeesnayn islamarkaasna jaamacadaha iyo iskoolada sida khaaska loo leeyahy iska sii badanayaan ay tahay taasi macno daro marka dad badan waxay isweydiinayaan yaa laysinka siiye yaa u ogolaada ogolaanshaha siiyey ay iskoolaadka inay ku furtaan oo jaamacadaha ku dhisaan so idinku soo noqon maysa dhaliisha idinka
horta marka koowaad walaale waxa weeye dhaliil waxa weye waxa dhaliil wuxuu soo jeedinayo hadda labaatankii sano soomaaliya burbur faaidada un baa wuxuun in la barto ka shaqaynayay si kastaba ha uga shaqeeyeen meel kastaba resourceliya waxa ka keeneen oo meeshii roolkii kaalintii dowladdu ay gabtay dad un baa isku dayay inay buuxiyaan cilada meesha taallaa waxa weeye sidii ay ahayd inay wax loo qabto wax looma qaban middaa ayaa laysanka siiyey dadkana wax berayay cidina ma aysan siin haddii la burburo qof weliba maaragtay meesha wax qabtaa wuxuu ka bilaabayay marka iskuullada iskooda ay u dhisanayeen furi kalaamka iskooda ay u keensanayeen meel day doonaan bay aadeen annaga gacantayada ku jiray ma jirin haddeerna waxaa jira dareen ah dhammaan ay badankoodu ay xaqiiqsadeen oo ay tahay in loo baahan yahay wax la regulaygareeyo in manhaj midaysan la helo in imtixaan midaysan la galo in shahaado la wada qaato intayadii waxyaalaha badan oo iskuulka ka maqan oo soomaalinimadii ay ka mid tahay dib loo xoojiyo marka waa baahi hadda la wada dareensan yahay laakiin waxaad tilmaantay in laba magaalo isku dhegan sida burtinle iyo bacaadweyne oo kale laba arday oo kasoo kala baxay iskoolaadka dugsi sare ama kan dhexe aysan isfahmaynin sababtuna ay tahay manhajyo laga keena waddamo kala gedisanoo kenya iyo ay ka mid tahay yeman ama waddamo kaleetoo carabeed marka eedaas yaa qaadaya yaa mas-uuliyadda waxaa la iskale iyo iyo dhibaatada tan dadkii wasiiradii horey usoo ahaan jiray maxaase aduu ka bedelaysaa
in qof farta lagu fiiro oo la yidhaahdo qofkaasaa leh ama wasaaradaasa leh ama shacabkaasaa leh waxa ka habboon in hoosta laga xariiqo inay dhibaatadu tahay mid jirta anugu dhinac credit waxaan ku siinayaa dadkii waxbarashada soo waday labaatankaa sano oo ay jireen inay wuxuunba wadeen oo ciyaalkeena wuxuun ay baranayeen dowladdu ama puntland ha ahaata ama guud ahaanba soomaaliya puntland baan dhaho kaalintii ahayd inay kagaas waxbarashada kama aysan qaadan wixii ahayd inay u qoondayso waxa inagu aynu haysano khayraadka an haysano wax ka yar bay u qoondaysay daliil badan bay leedahay marka dhibaato jirta weeye oo hadda la wada dareensan yahay waa run laba arday oo laba magaalo oo isku dhigin dhiganaysa oo laba iskuul dhiganaysa ayaan isla qabsan karin waayo manhajka waxa lagu dhigaya waa kala gedisan yahay ama sacuudigu ka yimi ama meel kale uu ka yimi marka waa dhibaato jirta shahaadana ma wada qaadan karaan imtixaanna ma wada geli karaan adiga maxaa kuu qorshaysan marka ma ma ma bedelaysa iskoolaadka miyaad xirxiraysaa oo shaqooyinkaad ka fariisinaysaa ma hal manhaj baad u keenaysaa maxay tahay adigu tilaabadaad ku dhaqaaqaysay maadaamaad wasiir cusub tahay waxbarashada loo magacaabay hadda taasna aad ka dhawaajisay inay dhibaato tahay waxaan ku ku dadaalaynaa waxa weeye horta anagu maalin ma wada bedeli karin arrintan waxbarashada badanaaba dadka privateka ay gacanta ugu jirtaa wax badan ka qabanayay waxaan xooga saaraynaa waxa weye waxbarashada secondariga dugsiyada sare ayaan xooga saaraynaa dhawaan kulan baan qabanay looga doodayay sidii manhajka loo midayn lahaa waxaa hoosta laga xariiqay in maadooyinka cilmiga aysan aada u kala fogeyn keliya marka laga reebo qaabka ama methodologiga wax lagu gudbinayo maadooyinka adabiga aad loogu kala fog yahay xagaaga marka fasaxa iskuullada la galo ayaan u ballansanahay dadku saari doonaa qorshaha aan ku ballansanahay waxa weeye sanadka labada kun iyo sagaalka labada kun iyo tobanka inaanu helno iskuullada waxaan ka hadlayaa public ah ee secondaryga ah ee gacanta iyo kuwa baradadka dhammaanba in aan leenahay kaas weeye kaas baanuna ku dadaalayna manhajka adiga aad jeceshahay in laga dhigo oo hal mida lagu mideeyo hal manhaj la iskugu keeno waa kii waa mid nooceeya
adiga waxaan mihini horta waxyaalihii soomaalida sumada waa inay meesha ka muuqdaan in badankii iyo taariikhdii iyo juquraafigii iyo waxyaalihii inaga asalka inoo ahaa oo soomaalinimada afkii soomaaliga iyo waxaas horta inay muhim yihiin oo ardayga soomaaliga ah oo iskuulka ka dhiganaya soomaaliya oo soomaaliya ku nool oo secondary-ga kasoo baxaya uu yahay arday ka tursumi kara wixii soomaaliya ahayd oo soomaalinimadiisa ay muuqato ee aan ahayn oo keliya qof soomaaliya ku nool oo magacii soomaaliga leh oo soomaaliga wax ku bartay leh haddana aan soomaalida waxba ka ogeyn marka waxyaalahaasi waa dhinaca aan u weedanahay oo waxaa soo socda jiil aan wax badan ka ogeyn dalkii ay ku dhasheen iyo taariikhdiisii iyo dhaqankiisii haddana dadkii ku nool marka dhinaca xoogga waxaan saarayaa waxyaalaha maqan oo sunadiya taasoo inoo ahaa in horta kuru kalaamka lagu soo daro ma tan marka tan suugaanta iyo dhaqankeeda laga soo tago manhajkee baad jeceshahay in lagu dhigo ma xaggee buu ka kasa imaanaya ma waxaad leedahay manhaj baa loo dejinayaa oo maamul goboleedku dejinaya mase dawladaha kale aad ka qaadanaysaa sida dadka hadda ay sameeyaanba maamula iskoolada sida khaaska loo leeyahay
dowlo badan baa jira manhajyo badan baa jira kuwii hore soomaaliya loo dejiyey baa jira kuwa carabta leedahay baa jira kuwa unesco ay gacanta ku haysaa jirta waxyaalo badan baa laisbarbardhigi karaa muhiimadda anaga waxa weeye secondary-ga hadda kasoo qaad fakitada lagu dhigo oo iskuulo badan oo private ah iyo kuwa dowladda ku-aansa ah labaduba ay dhigtaan maadooyinkii markii laisu fiiriyey suuku kurikaranka batisada ha ahaado ama sacuudiga ha ku xiraamo ama kuwada ku xiraamo ama kuwa dowladda ha ahaadee waxaa loo bilaabay nuxurka nuxurkaan ka hadlayaa maadooyinka cilmiga ah inay aada isugu dhow yihiin nuxurku waa muhim haddaad afkayna wax ku bararaysa iyo haddaad sacuudi wax ku bararaysa iyo soomaali laba laba ugey waa labo muhim maaha luuqadu nuxurka ayaa muhima marka nuxurkii haddii haddaad taas ka gudubno haddaad taas ka gudubno wasir iskoolada sida khaaska loo leeyahay ee dadka shacabka ay puntland ay wadaan ama jamacaadkay dhisayaan maamul goboleedku wax ma ka geystay gacan ah oo ma taageeray mase diyaar ma u tahay inuu inaad adigu taageertid maadaama wasiir cusub tahay
ama waxaanu taageeraynaa oo gacan siinaynaa cid kasta oo doonaysa inay waxbarashada wax ka qabato waxa keliyaan ku dadaalaynaa waxa weeye wixii inay noqdaan wax la regulate gareeyey oo aan isdhinac yaacin oo tayadoodii la hubiyey oo macalin la hubiyey oo meel wada socda oo iskabaya ilaana wixii noqon wax jaantaa rogaana oo aan isla qabsan karin oo tayadooda ay hoosayso anagu ma ahayno resource aanu ku dhaano wax walba anagaan kamar garanayno dadku iyagaaba iskuullada waxay ku socoyeen lacagta ay waalidku ay bixinayaan oo ilmahooda ay ka bixinayaan iyo wixii ay meelo kale ka helayaan hebiyooda ma kamar garayn karto wax yar baan haynaa midim waxaa noo anagu inaanu qaab degan oo istaan oo iskuulladoo dhan ay raacaan inaan dejino ama brayval ha adan public ha taasaan iyo haddaad taa ka gudubna maanta waxaad sheegtay in dowladda federaalka ay ay aada su-aalo badan ka qabtid oo marar badan aad maqashid dawlad midnimo qaran aada madaxda iyo ka maqashid idaacadaha maxalligaaba sidaad sheegtay marka maxaa shakigaas keenay
shakiga waxaa keenay dee dowladda federaalka asaaskeediiba waad ogeyday muddu soo socday geedi socodkaasi oo ilaa iyo akhi kale jabuuti buu kusoo gabagaboobay baarlamaankii baa la kordhiyey midna anagu doodaas ma ahayn mid aanu qayb ka ahayn marar badanna waan idhi oo waxaan u taaganahay federaal baan u taaganahay gobolka keliya oo dastuur leh oo soomaalinimo aaminsan oo dhisan oo soomaali weligiisba sugayey oo wax badan geliyey oo masax badan geliyey baanu ahayn doodaasna qayb kama aanu ahayn anagu doonayna weliba inaanu qayb ka noqono ilaa aakhirkii aanu nidhi xataa dadkii four by five-ka lagu dhabsanay bal qaybtooda aanu cod ku yeelano marka waan la ignoorgareeyey codna lama siin haddii wixii iskaba dhamaatayna haddii dastuurkii hore waxaa noo muuqdaa in su-aal la geliyey maadaama baarlamaankii la kordhiyey dowlad cusubna ay timi hadda oo wax lagu heshiiyeyna dee waxaa aad weyn dood weyna uga socotaa magacii dowladda oo waxaanu maqalnaa dee dowladda midnimada qaran dowlad marka kaasna meel lagu bedelay oo leegali ah anagu maanaan ogeyn dood baa ka furan iyaduna bahalkii dastuurkii laakiin haddii laakiin haddii la yidhahdo dawlad midnimo qaran macnaheedu ma ma aad ka baxaysaan miya federaalka iyaad ogashihiin oo wixii federaal ka soo haray maamul goboleedka puntland ma ogola miya
ah waxaan federaalka hooseeya anagu lagu jirto maskaxdayaanu kama fikiraba waayo waxaan aaminsanahay runtii waxa keliya waa soomaaliya isugu iman kartaa inay tahay federaal soomaaliya practical waa in loo fikiraa marka federaal keliya aad wixii federaal keliya soo dhaweynaysaa wax kale ma taageeraysaan miya
soo dhaweyn waa soo dhaweynaya ciddii wax qabanaysa koonfuro kale xooga ha saareen xamar ha dhiseen maamulla ha soo sameeyeen waa ugu ducaynaynaa gacanna waa ku waxay qaban kale ha qabteen laakiin waxaan ka hadlaynaa dal dowlad loo dan yahay oo soomaaliya oo federaal ka hooseysa suurtagal taas ahaydo kenya lagu soo biray taas wax ka yarna anagu runtii noo muuqata in meel uu gaarayo haddaad taas haddaad haddaad taas ka gudubno wasiir maalmaha waxaa jiray ay warbaahintu qoraysaa in badaha soomaaliya ama badaha adduunka xeerar laga soo dejinaya caalamiya oo dawlad kastana la raba inay soo sheegto intay biyaheedu yihiin marka dawladda yemen iyo dawladda kenya waxaa jira qoraallo iyo diiwaano ay u gudbiyeen qaramada midoobay marka maxaad kala socotaa arrintaas
waxa weeye oo dhintay ila oo kala socday arrintaas ma jiraan runtii dawladda yemen ma ma laga yaabaa inay kusoo durugto xuduudaha puntland ay leeyihiin inay sheegato saas ayaa warar badan qorayaan
hadda waxaan filayaa in xuduudka soomaaliyactada ha ahaadan beriha ahaadee waa wax adduunka laga og yahay oo in lagu xadgudbaa wax kale qof wax la og yahay beriya ku xadgudubtaa laakiin dhulkeena wadada ha ahaadan beri ha ahaadee waxa la yaqaano oo adduunka ka diiwaan gashan weeye marka taas waxay ila tahay inay saas ahaanayso haddaad taa ka gudubno su-aal maamul goboleedka puntland ku saabsan aan wax kaa weydiino dhowaanaha waxaa jiray qalalaaso ka dhacay magaalada boosaaso iyo warar badan oo ku saabsan nimanka loo yaqaano b i s marka nimankaasi maxay ma dawladda ka tirsan yihin mase iyagu waa dawlad madax bannaan
maya wax dawladda madax bannaan oo dalka jira haddee suurtagal ma aysan ahaa ciidanku ciidan jiray buu ahaa oo beri hore la asaasay oo maamuladii hore ee puntland ay asaaseen oo ku asaasmay sidii loola dagaalamaya argagixisada laakiin ciidanka magaciisa wasaad ka aragtid waa ciidanka puntland intelligency services weeye b i s marka hadeerna qaabkii loo hanalgeliyey arrintii ka dhacday boosaaso qaabaa fiicnayn buu ahaa ciidankaasina sida qusuu yahay waxa weeye dee awal baana ay ahayd inuu noqdo ciidan ka amarqaata oo hoostaga maamulka puntland oo waxa raalli ka ahayna samay xilliga marka ma jiraa khilaaf soo kala dhex galay ciidankaas iyo maamulka ma- madaxda sare uu madaxweynuhu ka mid yahay
maya wax khilaafa oo aan ruba aan ku sheegaa runtii ma garanayo anigu su-aasha la isweydiinaya keliya waxay ahayd wixii dhacay markii la qabanayey ninkii wadaadka ahaa iyo mudaaharaadyadii ka dambeeyey iyo buuqa dabeedna su-aasha dooda ah baa dhalatay ciidankani maxay ahaayeen iyo yay ka amar qaataan iyo maamulnaha booliska lala socodsiiyo waa su-aal iska caadiya oo cid kastoo hawli ka wada dhacayso ay isweydiin karaan wey laakiin wax khilaafo kale ma jiraan laakiin adigu ma seebaad u aragtaa in qof inta la qabto meel kale in loo dhoofiyo ama waddan kale in loo dhiibo
aniga waxaan qabaa puntland waxay leedahay sharci bay leedahay boolis bay leedahay dastuur bay leedahay ciddii dembi leh waxaa ka yaala xeerdaa ka yaala shuruucda puntland kale kuwa inuu maro weyo qofku marka hadduu dembiile yahay dee meesha lagu xirmaayo ciddii sariska qaadanayd waa wax kale laakiin in qof meel laga qabto oo meel kale loo tuuro waa looga waxay allahaa iyo waxa lagu eedaynayo dee taas anigu ma garanayo waxay tahay haddaad taas ka gudbo wasiirada puntland dhammaantood waxaa lagu eedeeyaa inaysan wasaaradahooda shaqooyinka loo xilsaaray inaysan ka soo bixinin marka adigu maxaad rajaynaysaa inaad kuwii hore ka duwanaatay ma dhici kadhaa
maxaad rajaynaysaa waxaa qofku rajaynaya waxa weeye dee rajo waa rajo kolliba qofku inuu dadaalo wuxuu qaban karo uu qabto weeye laakiin inaan noqon doono mid la dhaliilo iyo midaan la dhaliilin kuma sheegi karo laakiin dabcan waxa weeye waa runta marka loo wada hadlo xaqiiqada dhabtaa iyo baahida dhabtaa ee taalla meeshaan ka imi iyo hawshay hor taallaa ma aha mid cidala dabooli karto marka dhaliilna anigu qofka welwelaya in wax laga sheego maahi inaan wax isku dayna inaan qabana un baa mayna Ee, ma laga yaabaa inaad een, aad door weyn ka qaadatid inaad ardada aad u raadisid waxbarashada ka baxda inay wadamadan maraykanka iyo wadamo kale inay wax ka bartaan iyo inaad manhajka puntland aad mid ka dhigtid oo midaysid iyo inaad mataqaanaa aad mushaaraadka macalimiinta kordhisid Een, maadaama ay dad badan oo maanta shir kasoo qeyb- qeybgalay ay kaa codsaday inaad mushaaraadka u kordhisid tillaabooyinka ma laga yaabaa inaad si degdega u qaadid
isla inaanu raadino waxbarasho deeq waxbarasho eh, waxay nooga mid tahay waxyaalaha aanu mudnaanta siinayno waxay ku xiran tahay hadba sida dalalka dalalka deriska iyo albaabkaan garaaci karaba waa garaacaynaa een, waa jiraan dalal een, eh, hadaba soomaalida wax siiya taa waa ku dadaalaynaa waxaan kaloo ku dadaalaynaa wixii aanu deeq waxbarasho ugu heli karo xataa daaa localka ah oo aanu leenahay ardadayda kasoo baxda dugsiyada sare een, mushaharka inaanu kordhino kolliba waxaan isku daynaa waxa hadda puntland ay u qoondayso ee adeega bulshada waxbarashada iyo caafimaadka wax ka roon in loo qoondayo laakiin mar raba ma noqon doonto wax daboosha baahida ay u qabto waxbarashada oo wax badan ku kordhiyo adoo fursaddan ka faa'iidaysanaya maxaa u soo jeedinaysaa jaaliyadda puntland ee ku sugan qurbaha
kasoo jeedinayaa waxaad tihiin dadka keliya arusadan aamsanahay ama u badbaaday soomaaliya soomaaliya hadday burburtay oo labaatan sano waxaanay ku jirtay dadka ku nool qurbaha kuwa minnesota ku nool halda caawa aan la hadlayo waxaan qabaa inay heleen fursad ay wax ku bartaan lacag ku sameeyaan nabad ku noolaadaan muhim waxaa ah in meesha ay ku nool yihiin waxay ka noqdaan oo codkooda ay ku yeeshaan oo lagu ixtiraamo waxaa kaloo muhim ah in meeshii ay kasoo jeedeen oo soomaaliya ahayd iyadana aysan ilaawin dib ugu xasuustaan oo wixi ay ka geysan karaan ay ka geystaan taasoo aan idan kudasaarmaya
socdaalkaaga ma wuxuu ka ekaan doonaa dalka maraykanka mase meelo kale aad sii mari doontaa sida wadamada yurub iyo canada iyo meelo kale canada ha laakiin yurub hadda washaay kuma jirto marka goormaa la filaysaa inaad dib ugu laabatid maamul goboleedka puntland dhowaan dhowaan laba saddex toddobaad ugu badnaan wasiir aad baad umahadsantaha adaa mudan walaal
waliskaar waxaa qaaday cabdiweli dalboon waxaadna ka dhagaysanayseen somali talk dot com